deegaankii sheekaaniya gobolka laambu oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee kenya xooga koysato ayaa waxaa laba toddobaad ka horgaaray ciidamadii dowladda federaalk ee ka fidxaday dagaalkii raaskan boonis islamarkaana isku dhiibay dowladda kenya ciidankan oo tiradooda marba siyaabo kala duwan loo sheegayey ayaa waxaa hoy looga dhigay deegaankay shaakaani iyadoonay dadka deegaanka sheegeen askartan ay deegaanka ku reebeen saameyn xoogan waxayna deegaanka kusoo kordhiyeen dhibaatooyin ugu horrayso nadaafad darro dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanka ayaa sheegay in ciidamadan ay burburiyeen dhismayaal asaasi ah oo ay ka mid yihiin musqulo iyo goobo waxbarasho deegaankuna uu ku dhowyahay inuu cudurka daacuunka ka dilaaco dagaaladii ciidamada maamulka isku magacaabay jubbaland iyo askarta dowladda federaalk ku dhex maray deegaanka raaskambooni ayaa wax husoobay in askar fara badan isku dhiibaan dowladda kenya islamarkaana ciidamadaas la dejiyo deegaana ku yaala gobolka laamow askarta ee dowladda kenya halkaasi dejisa ayaana waxay bilaabeen inay dhibaatooyin kala duwan kula kacaan shacabka rayidka iyadoo aysan waxba ka qabanaynin dowladda kenya ee iyadoo markii hore halkaasi dejisay ciidamadii firxadka ahaa mana jirto ilaa iyo iminka wax warra ka soo baxay dowladda kenya oo ku aadan dhibaatooyinka ay askartani ka geysanayaan deegaanka shaakaani ee gobolka laamow